alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin waqaa'id lgurli اlmuxajaliin wacalaa aalihi waصaxaabatihi aladqiyaai lbarada waman ihtadaa bihadihim ilaa yawm اddiin waxaynu kusoo dhex jirnay sekadii markaa sekada weliba qaybtaynu ku jirnay waxay ahayd geel sekadii xoolaha geelii baynu maraya waxa uhi waman lazimahu sinun qofka da-i ay ku waajibto geelay kamidi walaysa cindahu da-diina ma hayo laba jir saddex jir afar jir kii baanu hayn ku waajibay markaas sacida darajatan waaxida darajo keliyuu kor u kacaya wa akhada waxa uu qaadanayaa shaatayni laba neef oo adhya taasoo tujziyaani gudaya fii cashrin min alibil geela tobanka geela labadii neefa laga bixin jiray baa loogu kabaya aw cishriina dirhaman ama labaatan dirham buu qaadanayaa lacag dee udhigata arigaa waa mid taas aw nazala darajatan ama isagaa hoos u degaya oo neefkii lagu lahaa mid ka hooseeyuu bixinaya kol haddaanu haynkii lagu lahaa wa dafaca shaatayn laba neef oo adhayana wuu dhiibaya aw cishriina dirhaman ama laba labaatan dirham qofkani masal waxaa lagu yeeshay qaalin saddex jira markaa sii saddex jirka ahayd ma hayee wuxuu hayaa tu afar jira ama wuxuu hayaa tu laba jira lababa waa loo ogolyahay inuu kor u kaco oo taa afar jirkaa uu bixiyo jabrina loo sameeyo loo kabo macnaa daalicii la socday baan leeyahay loo celiyo daalicii loo celiyo iyo in taa laba jirkaa uu bixiyo hadduu saddex jirkii waayo dee isagu jabri uu sameeyu kabo waxa isaga loo celinayo amaba kabaya waxau noqon karaa laba neef oo adhya ama labaatan dirham markaa waktigaa labaatanka dirham iyo labaatan iyo labada neefoo adhya ayaa isku qiimo ahaa markaa iminka saylada dee labada neefoo adhya intay ka joogaan ayuubaa lacagnimo lagu bixinaya haddii aanu dee labadii neef doonayn inuu qofki bixiyo ee labaatan dirham oo kan imaaraadka ah iyo kan kale iyo midna laguma meeraysanayo ee dirhamkii dee waktigaasi lacag buu ahaa sii dee qabaadiicda ahayd alfidatu saafiya ayay ahayd markaasi loo jeedaa maaha tan iminkii awraaqda ah tani taasay u ahayd mid ka sheekeynaysa oo ka warramaysa tilmaamaysa in qofku inuu taa haystay bankiga u taale markaa sacuud iyo nuzuul waa taa oo marna caamilkii sekada ururinayay baa celinaya waxan marna ninkii maaliga ahaa ayaa ku daraya o raacinaya walow araada hadduu doono an yanzila inuu dego aw yashcada ama uu koro darajatayni laba derajo bijubraanayn laba kabitaan waa la eegayaae fain faqada hadduu waayo aydane adarajata alqurbaa darajada dhow hadduu la-yahay jaaza sucuudka labada deraji wuu banaanyah wain wajadahaa darajadii dhaweyd hadduu helayo falaa uma banaana ninkan isaga ahay waxa uu hayaa de waxaa lagu lahaa horta qaalin afar jira baa lagu lahaa dabeedna tu afar jira ma hayo waxaa tidhaha qaalin shan jira baa lagu lahaa markaa tii shan jirka ahayd ma hayo tu afar jirana ma hayo tu saddex jirana ma hayo laakin tu laba jira buu hayaa maxaana laga doonaya tu shan jira marka tu shan jira laga doonayo ee aanu haynin shan jirkii ma hayo afar jir iyo saddex jirna ma hayo laba jir buu hayaa marka waxa u banaan inuu laba derajo hoos u dego oo muxuu bixinaya qaalintii laba jirka ahayd buu bixinaya tii laba jirka ahayd kolkuu bixiyo laba jubraanna u raacinaya laba kabitaan oo afar neefoo adhaya buu ku kabaya qaalinta laba jirkaa ila shan jir baa laga doonaya ninkii afar neefoo adhaya iyo qaalinta laba jirkaa ayuu israacinaya waxa laga doonaya baa tidhaahdaa haddana ninkan isaga ah tu laba jira maba hayo tii laba jirka ahayd baanu haynin tii saddex jirka ahaydna ma hayo marka taa afar jirkaa buu guuraya oo taa afar jirka ah ayuu bixinaya muxuu qaadanayaa markaa isagii dee arig arigii afartaa buu qaadanaya markaa laba derajo inuu kor u kaco iyo inuu laba hoos u dego way iska banaanyi sidii dee midda quriga u banaanay shardi unbu ku xidha shardigaasina waa maxay derajadii isagu uu waaye lagu lahaa mooyaane ta ku xigta inaanu haynin laakiin hadduu tii ku xigta hayo dee laba ma wada degi karayo korna uma wada kici karayo oo masala haddii mid afar jira lagu lahaa oo uu hayo tii saddex jirka ahay dee uma daadegayo tu laba jira waxaa la leeyahay kan saddex jirkaa kee khiyaarkaa adigu ma lihid oo hoos uma sii guuri karaysiduune taa saddex jirka ah adarajatulqurba waa iyada eh taa keen markaa kolkuu ninkii laba derajo daadegayo ama kacayo waa in neefkii dee derajada labaad ahaa derajadan iminka uu ka guuray ta ku xigta waa inuu waayo labadii u wada kici karaa ama u wada degi karaa tusaalahoodiina waa kuwa oo wuxuu qeyd uga dhigay fain faqadahumaa ayضa adara fain faqada ayضa adarajaة اqurba jaaza way banaan wain wajadahaa qurbadii hadduu helo falaa laba derajo ma wada degay wاlاkhtiyaaru sida la doortay fi الsucuudi والnuzuuli kor ukacayo hoos ukaca lilmuzaki bay usugnaatay wa fi lganami ariga iyo wadaraahimina liman acطaahu qofka uu siiyey bay usugnaatay oo saaciyan aw muzakiyan midkuu doonaya ha ahaado waxa uhi markan kor loo kacayo ama hoos loo kacayo waxaa la weydiinayaa ninkii muzakiga ahaa muzakiga kolba mid baa lagu sheegaay laakiin imika waxa uu noqonayaa ninkii saaciga ahaa buu noqonaya oo de isaga ayaa mid dooranaya laakiin marka ay noqoto in ariga la doorto ama la doorto lacag qofka qaadanayo wey ama saaciga ha ahaado ama kan kale ee bixinaya ha ahaado saaciga soo ururinaya iyo kan xoolaha leh ee bixinaya ayaa khiyaarka uleh ariga iyo lacag aana farta labada ariga isiibu odhan doona ama wixii udhigmee qiimaa wafi lganami wadaraahim liman actaa walaa yadkulu ma gala bu uhi aljubraanu fi lganami wlbaqar muxuu ku gooni yahay kolkaa geelow wa awalu nisaab wa awalu nisaabi lbaqar bahalkan la yidhaha looda looda taa la yidhaahdo nisaabkeeda waxaa u horeeya halaahuuna soddon neef sababa inta badan dhulkaa wabiyaasha iyo dee dhulkaa bambanaanada ah nisaaqooda oo aada u badan yahay ayuunbaa ay u badan tahay inuu kuwaasay u badan tahay had iyo jeer soddonka artikan hada laakiin haaliban dhulkan iska abaarta ah soddonkaa maba gaadho baasha looda sidaa darteed baanay zakadeedu ayaanay badaninba oo wax yar ay noqotaa isagu maaliga ayuu ku fasirayaa kan shaarixay taa hore aynu soo marnay walikhtiyaaru fi sucuudi wanuzuul lilmuzaki ka bixinaya macnaha kii ariga lahaa kii geela lahaa ayaa dooranaya inuu kor ukacayo inuu hoos u kaco laakiin xagga ariga iyo lacagta marka la eego qofka qaadanaya wey saaciya iyo mid kasta wa awalu nisaabi lbaqari halaahuuna fayajibu fiiha tabiicun soddonka neef ee loodaa tabiic mid hooyadii dabagala oo dibigan yara uurta weyn ayaa ka waajibaya markaa dee laba jir wey wahuwa maa lahu sana maa lahu sanatun ma sanatan mise sanatun wadakala fi thaaniya kii labaadna galay kaygani sanatan buu dhile iyamaa sawaabataba sanatan wey waay de waa iska macruuf baan filaya in la odhan karayo wahuwa maa lahu sana de khabarki mubtadihii noqonayo muahara waa laba jirun baynu inaguba nidhaahna wa fi arbaciina afartankii neefe looda ahaana musinatun qaanin la soo-ilka baxday baa waajibayso saddex jira wahiya maa lahaa sanataani wadakalat fi thalita waa qaalin laba jira saddex jira laba sano dhamaysatay sanadkii saddexaadna dhex gasho wa fi sitiina tabicaan lixdanka lo-da ah waa laba qaalin laba dibi oo yaryar oo laba jira ah wa calaa haada abadan sidaasun bay ku socon fi kulli talaatiina tabiic soddonkii walba qaalin dibi yar oo laba jira qaalin lama yidhaahdo kaloode dibi yar oo laba jira unbaa laga bixinaya wa fi kulli arbaciina masina afartankii looda ahaaba waxaa laga bixinayaa qaalin saddex jira markaa warkeeda saas bu kusoo rursay loda wa awalu nisaabi alqanam arbacuuna afartan baa dee uhoreeya loo ariga nisaabkiisa fatajibu fiiha shaatun jadaca shaatu neef fadhiga ka waajibaya jadacatu ba'nin neef ilka jebiyey oo ah ido aw saniyatu maczi ama mid ilkuhu usoo baxeen oo riye ah markaa waa neef ida ahoo laba jira ama neef riye ahoo saddex jira wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina mi- shaataani boqol iyo koob iyo labaatankiina laba neef oo ariga ka waajibaya arigu hadduu gaadho boqol iyo labaatan waa maxay waa neefkii un laakiin boqol iyo koob iyo labaatan markuu gaadhay kaa koobaad uu ku darbo ayuu labada neef gaadhaa marka waxaad arkaysaa waqtigiisu inuu badan yahay huluthaan wax ka badan marka uu gaadho wey ile arbiciinkii laba arbiciin marka lagu daro oo dee huluthaankiisii oo boqol iyo labaatan uu maraya waa isla neefkii un laakiin markaa kaa koob iyo labaatanaad uu yimaado laxkaroondilaa soo baxay meel yar baa ku dhalatay made isagoo boqol iyo labaatan arigiis iyo tiro iyo labaatan dabeedna meeshaa yari mid ka weyn bay saka uquuraysa ayay u gudbinaysaa bay leeyihin waa mar hadday taa yari ku biirtay dee laba neef baa lagu yeeshay oo miditee iyada ka weyn labaduba dee laba waawen yihiin wa fii miatayni wa waaxidatin laba boqol iyo kowna halaatu shiyaahi markuu arigii maraya laba boqol iyo kow buu neefka saddexaad waajibaya wa fii arbaci miatin arbacu shiyaahi afar boqol arigii markuu marayana waxa waajibaya dhahada afar neef oo ariga uma haakada abadan sidaasun baa lagu wadaya uma yakunu lamru hakada abadan fii kulli miatin shaatu boqolkii neef arigana wuxuuna laga bixinayaa neef markaa lix boqol hadduu yahay lix neef kun hadduu noqdo toban neef saasaa la waday wa haadihi alawqaas inahan u dhexdhexeeya ilan halkaa ilaa halkaa inta la gaarhaya waqfi layla qadaradaa u dhexdhexeeya allatii awqaastaasoo bayna nusubi ya muxuu yihi ya waa laxnigaa ku yar badan kane lixdaa wacishriina miatan wafi arbaci miat uma haakada abadan wafi kuli miatin shaati falow malaka arbaciina ta'na ajda-at maacizatun wabilcagsi liana jinsa waaxidan wahadihi alawqaas sahasasi macnaa hadduu afartan ariga milkiye buu leeyahay waxaa gudaya neef ida ah ayaa gudaya falow malaka arbaciina ta'nan ajza-at maacisa ribaa ka gudi karta hadduu afartan idaa leeyahay haddii afartan riyaal leeyahna neefigii waa ka gudi karaa dee jinsigii baa isla adhiya oo isku nooca intaasuu ku yar kordhiyay macnaha kaafaytu lilaahi waxaa kaluu sheegay haddaba uma hakada abad awqaaddaasi waa cas intaa udhexdhexaysa labada nasiib waxba laga weydiin maayo qofka laa shay-a fiihaa dahabkiiyo lacagti laakin way ka duwan yihiin o wuxuu inoo sheegi doonaa nasiibkaa marka la gaadho labaatan dinaar amaba labadii boqol ee dirham shaygii ka ziyaada fa bixisaab waa lagu talagelaya buu qoolan doonaa qadarkii kusoo hagaagaya la bixinaya wamaa yuntiju min annisaab wixii nisaabka kamid ahee dhasha fii asnaai alxawl sanadka dhexdiisa yudakaa waa la zakaynaya oo zakadii waa laga bixinaya lixawli asli asalkiisana xawlka u tirinaya wain lam yamdi calayhi yaanu teginba xawlun dee sanadbay u isaga marayna sawaan waxaa isku mida baqiyat lummahaatu hooyooyinkii naylahan dhalay ama ha joogeen aw maatat kulluha ama dhammaanteed ha wada dhimato waxa uu kuleeyahay waxyaabihii nisaajka la odhan jiray ee yaryaraa ee dhalanayay waxa u tirinaya un xawlkii hooyadood baa u tirinaya wuxuunay la mid tahay faa'iidadii kasoo baxday lacagta oo lacagta haddii boqol kun aad ku bilowday tijaarado sanadka dhexdiisii saddex boqol ay gaadhay laba boqol oo faa'iidihii soo baxeen sanadka akhirkiisa dee waa la isku sakaynaya un faa'iidadii iyo raasumaalka halkanna waa sidii oo kale haddii afartan ariya uu lahaa waxaan leeyahy labaatan oo labaatan kale ay ku darmaan oo macnaha ay dhalaan dee waa lagu darayaa un markaa qeyd ba laha inay hooyadood nooshahay iyo inay dhimato waa isku mid un fii babdi umihi buu ku tirsanayay xawlka marka haddii dee uu lahaa siddeetan ida ah oo siddeetankiiba markii ay dhaleen ay dhinteen oo naylihii unay usoo hadheen naylahaas baa mid yar laga bixinaya falaw malaka arbaciina shaatan afartan idaa buu lahaa fawaladat qabla tamaami alxawli bishahr intii aanu labiyo tobankii bilood soo wareegin bil ka hor ayay arbaciina afartan dhaleen hadda afartankaniba ifka bil bay joogeen wamaatat ilummahaatu tusaalihii un baynu qadinay hooyooyinkiina way wada dhinteen lazimahu shaatun linitaaj linnataaj waxyaabahan yaryara dhashay mid kamid un baa dee waajibaysa oo markaa laa lilummahaat laakin hooyooyinkii ma aha kuwa laga bixinayaaye dee waa kuwa yar baa laga bixinaya fain kaanat maashiyatu haddaba ninkan xoolihiisiiba miraadan waxay ahaadeen kuwa wada buka waa wada xanuunsanaya arigiisa sambab hulumba waxayaba akada minhaa mariidatan mutawasita dee ninkan xoolaha ururinaya ama sekada qaadaya neef bukoo dhexdhexaadan buu ka qaadaya mid sii liitana kama qaadayo kuwa u labanna kama qaadayo laakiin mid dhexun buu ka qaadaya waxaanu hayuunbu dee qofkan ilaa ku hawlgelayaaye oo wuxuu ka bixinayaaye laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha dee midun ha bixiyo bugtoo iska dhexdhexaad aw sixaaxan ama arigiisani wuu wada caafimaad qabaa xoolihiisani dheh akada minhaa saxiixa dee neef caafimaad qabu ka qaada ilaan arigiisiiya wada caafimaad qaba inuu xabad cudaysan ama neefka keliyaha buka kasoo qabto dar ma aha mana hagaagsana miskiinkiibuu dhacaya neef caafimaad qaba waa in la bixiyaa aw bacduhaa sixaaxan wa bacduhaa miraadan kaana bacduhaa sixaaxan wa bacduhaa miraadan qaarna arigii waa bukaa qaarna waa dad qabaa wuu isku dhex jiraa akhada saxiixata neef caafimaad qabaa la qaadaya bilqisti qayb ahaan baana lagu qaadaya wixii ay ka helaan qayb ahaan inta fayoobay tusaalu ka bixinayaa kolkaa daba taa matal arigiisiibaa badhna fayow yahay badhna hulubbaysayn markaa horta mid fayow baa la qaadayaa dheh laakiin qiimihiisu hooseeyo qiimihiisu uu hooseeyo oo dee loo milicsanayo kuwan buka intii ka go-i lahay xaggooda waxaa la doonayaa si aan miskiinkiina loo dulmiyin maaligana loo dulmiyin in la isu daalacnaasilo ayaa loo socdaa neef saxiixaa baa laga qaadaya laakiin bil qisbi loo eegayo oo nisba almiawiya boqolkiiba inta caafimaad qabta iyo inta bugta baa la isu dheelitiraya xagga qiimo ahaan isagaa tusaale kasii bixiyey fa idaa malaka arbaciina afartan neef buu leeyahay nisfuhaa sixaax qaarkeed baa labaatan baa caafimaad qaba labaatanna way bukaan qulnaa waxaynu leenahay law kaanat kulluhaa sixaaxan arigu hadduu wada caafimaad qabi lahaa kam tusaawi waaxidatun minhaa halka neefe ka mid ihi intuu qiimihiisu yahay fa idaa qiila marka la yidhaahdo arbacata daraahima masalan afar dirham buu neefka caafimaad qaba qiimihiisu yahay qulnaa waxaynu odhanaynaa walow kaanat kulluhaa miraadan haddii ay dhammaanteed wada bugtana kam tusaawi waaxidatun minhaa neef ka mid ihi intuu qiimihiisu noqon lahaa fa idaa qiila marka la yidhaahdo dirhamayni masalan oo kaa way nisbay isu joogaan oga xaggii qiimaha qulnaa waxaynu leenahay lahu ninkan ariga leh xasil lanaa shaatan saxiixa neef caafimaad qaba noo soo iibiyo ama noo keeno bihalaathati daraahima saddex dirhama labada udhexeeya macnaha oo kii saxiix ahaa dee afar dirham buu ahaa kii bukayna laba dirham markaa xaabal caafimaad qabto oo dee qiimaheedu dhexdhexaad qiimaheedu hooseeya inu ka qaado iminka xabaddaa saddexda dirham ah waxay ka dhigan tahay kuwa caafimaad qaba kuwa ugu qiimo jaban bay ka dhigan tahay laakiin kolka loo eego kuwan bukana dee waabay ka qiimo saraysaaba oo kan bukaa dee waa laba dirham marka alawsat unbaa la eegay oo dardaarankii nebigu unbaa la raacaya ahaa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda ka u wanaagsan iska ilaali markaa kuwa dhexdhexaadkaha laga qaado wey kii dhexdhexaadkana sidan uu noqday macnaheedu wuxuu isugu soo ururay kuwa saxiixa kuwa ugu qiimo hooseeya in loo qaado oo kaa ugu qiimo hooseeya kuwa buka marka loo eego dee waa neef qiimihiisa uu sarreeya waaba ka sarreeyaaba ka caafimaadka qabaana afar buu yahay ka bukaana la buu yahay mid caafimaad qabo saddex dirham u dhigmaha loo eego sidaasuu markaa ujeeda walaw kaanat istixaaxu halaatiin haddaba markii hore labaatan iyo labaatan bay isla ahaayeen iminka waxay isu yihiin rubuc iyo talaatatu arbac ayay isu noqdeen ogow ilan afartanka talaatatu arbacoodu waa soddon rubucooduna waa toban markaa toban baa buqa inta caafimaad qabtaana waa soddon ari lazimahu shaatun dee neef adhiyaa lagu yeelanaya tusaawi la mid ah halaaata daraahima saddex dirham iyo wa nisfan in nis ah oo niskani xagguu ka yimid dee wuxuu inaga soo raacay tobankan kordhay ilan kolkii hore inta caafimaadka qaba inta kale way isleegaay laakiin imika rubuc siyaadaha baa soo raacay ka saxiixa markaa rubucaasi halkaasuu kasoo baxay tobankaas saddex dirham iyo badh halaaata daraahima wa nisfan macnaha neefkii saxiixa ahaa mar kastuu arigii saxiixaa sii bataba waa inuu qiimihiisu sii kacaadee oo haddii aynu kolkii hore qaadaynay neefka kuwa saxiixa u qiimo jaban maanta qaadi mayno marka arigii wada saxiix xagga saxiixa u badan yahay laakiin waxaynu qaadaynaa kuwa saxiixa kuwooda laga hooseeyo aan dhexdhexaadkana ahayn baynu qaadayna sidaa darteed bay keentay kii mutawasitka mutawasitka ahaana inaan la gaadhsiinin kii kalena markaa uhooseeya in kor looga soo qaado halaaata darahim waa wamataa quwima aljumla marka jumlada arig oo dhan la qiimeeyo wa akraja صaxiixatan neef صaxiixana uu bixiyo oo tusaawi la la mid ah rubuca cushrin cush rubuci kafaa way inagu filan mel haddii ninkani uu haddii dhinac kale loo wareego warkaba waan kusoo ururin karaa mid buka iyo mid bad qababa way isku jiraan arig laba dilaal baa loo diray waa mid bu wabalaan ka sakeeye labadiinana qiimeeya afartanka arigaba markaa way qiimeeyeen dee calculatorkunbuu ku qaybinaya afar meelood unbuu uqaybinaya dabeetana meesha tobnaad unbuu bixinaya meesha rubuc rubuc cushur buu bixinaya rubucl cushur oo markaa dee qiim ahaan usoo baxaya madal afartankii ari ahaa kolka la eego cushurkooda waa imika ya waa afar de haddaad toban tidhaana waa daba waad ku kor baad udhig hadii aad tidhaahdo dee waa midna dhan kale aad u kacday laakin dee waa afar meelood oo mid tabone toban walba cushurkoodu waa mid marka waa afar neef oo ariya rubucooduna dee waa neef marka haddii wuxuuna bixisay kol kol haddaad rubcul cushur bixisay waa adigoo afartankii ariyaa neef ka qabtay markaa qiimadeedii markaynu isku wada darnay waxay noqotay arigii o dham wuxuu noqday labaatan milyan buu noqday rubucul cushurkoodun baad bixinaysaa marka labaatan ka milyan kolka hore toban baad uqaybinaysaa markay meeli soo baxdaad afar meelood uqaybinaysaa rubuca halkaa kasoo boodun baa neef la qiimo ah ayaa la bixinaya neef la qiimo ah mar walba waa dhogor kaash lama bixinayo geel iyo ari iyo lo lo lacag lagama bixiyo mana soconaysa hadii laga bixiyo waa in dhogortii la bixiyaa laakin neef rubcul cushur uqiimaa wey wuxuu sheegaya wamataa quwima aljumla arigii oo dhan kolka kiisii bukay iyo kiisii caafimaadka qabay la isku qiimeeyo wa akraja saxiixatan neef caafimaad qabana uu ka bixiyo tusaawi rubuca cushrin oo rubucul cushur qiimaheedu udhigmayo dee kafa waa dariiqo kale uu soo maray hadduu hore wuxuu ka fahmi waayo arigunbuu qiimay inoo rubucul cushur neef udhigmo una ka bixiyo qiimihiisu intaa leeg nacan buui sidaa ha ahaatee law kaana sixaax fiiha arigan caafimaadka qaba ee ku jira xayntiisa ayaa waxay noqdeen duuna alwaajibi kii lagu lahaa dar kasii hooseeyaba ka liid ajaahu waxa gudaya saxiixatun wa mariid dee mid caafimaad qabana wuu bixin karaa mid bugtana waa bixin karaa mararka qaarkood baa waxaa dhici karta xagga qiimo ahaan in ka buka iyo ka saxiixi ay isleegiin ariga inta caafimaadka qabaaba inta weydaay ee kasoo doogtay xanuunka kan haya ila way dhici kartaa in safka hore kuwaa maro inay saxiix noqdaan dabeetana intii shishlayd xanuunku markaa u hayo ayaa dhici karta oo ku dambeeyey iyaga kuwa saxiixaana ku horreeyey liidaan markaa kii saxiixa ahaayuba duuna alwaajib wey neefkii laga doonaya mutawasidka ahaaba uu ka liidaa markaa waxaa laga qaadi kan mariidka ah ee waajibkii la qiimaa mariidkan mutawasidkaa laga qaada mariid iyo saxiixba uu bixin karaa markay isku qiimeeyiin hadduu mariidku qaalisan yahayna dee mariidkaaba la bixinaya markaa adigu mar walba midkaynu baadi doonaynaa waxa weeye alwaajiba min alhanam almutawasit neefkii mutawasidka ahaa ee hanamkan ka waajibi lahaa unbaa la raadinaya ee dhexdhexaadka ahaa taasunbu kusii dheeraaday moogta wain kaanat inaasan aw dukuuran adrhigii oo dhami inaas weeyo wada dhadig waa ido miidhan ama riyo miidhan aw dukuuran wa inaasan ama waabuu isku dhex jiraayo dee waxna waa wax qoodhahoo lab waxna waa wax dhadig lam yu'kad fii fardihaa faradkeeda lagama qaadayo ilaa unsaa tudhadig baa laga qaadaya neefka laga qaadaya waa tudhadig oo dee marka uu isku dhex jirana dhadigaa masaakiinta la siino udheefoo ille waa laga iibsanaya marka had iyo jeer wada dhadig ay yihiinna waa dhadig laakiin markay wada labka yihiin isagaa sheegi doona oo dee dhadigkeen la odhan maayo ilaa maa taqadama wixii inoo soo horu maray mooyaane oo waxa uu jeedaa waa meelo la bixin karayay lab iyo dhadigba kuwanuu soo celiyay le soo istitnoonaya waa meelo la bixin karayay lab iyo dhadigba laakiin adhigii haddii isugu jiro lab iyo dhadig ama geeli isugu jiro ama loodii isugu jirto mar walba waxaa la bixinayaa dhadig saa la bixinaya laakiin masalooyinkan dhawrka ah ee horena inoo soo dhaafay waxaa la ogol yahay in la bixiyo waa sida waaridka ahe dee neef lab kuwa laga bixinaya haba dhadigaadeen markaa waxa uu ihi ilaa maa taqadama wixii nagu soo masaladii nagu soo hormartay mooyaane fii khamsin wacishriina shan iyo labaatankii geelaha cinda faqdi binti makhaain bintulmakhaado markii la waayo maxaa la bixinaya shan iyo labaatan geela buu ahaa waxaa lagu lahaa qaalin laba jira maxay hala bixiyay buu soo yidhi ibnu labuun qaalin qaalin lab oo saddex jira hala bixiya buu markaa geeli haba la digaadee dee kol haddii bintulmakhaado la waayo waa masale la ogolaya in ibnu labuun la bixiyo markaa waa lab dhadig laga bixiyey waa suura mustasnaa min alqaacida lula وفي ثلاثين بقرة وحول صد ناف او لا وهلك لو كبلاد بيتس كديبيه iyadana maxaa laga bixinay qabiic hada loodan qeyd loogama dhigin inay lab inay dhadig tahay iyana labta midna tafaasiil looma gelin wuxuuna la sheegay in soddonka looba in tabiic laga qaaday qaali niriga baalka yare dibiga yare laba jirka ayuun baa laga bixinaya marka waxaad arkaysaa in halkaana labkii socday wa fii khamsin min alibil geelu markuu shan ahaa kolkaana waa laga soo reebaya ilaa maa taqadama fii khamsin min alibili markuu geelu shanta ahaa masaladii nagu soo horumartay mooyaane oo markaana maxaa la bixinayay ee wuxuuna la bixinay shanta neefa geelah dee neef baa la bixinaya adhiya ama ha labaado ama ha dhadigaado laakiin waa inay iduhuna laba jir yihiin wan iyo sabeen midku doonayaa riyuhuna waa inay saddex jir yihiin orgac iyo iyo ceesaan midku doonaya ha ahaado waa saddex masalo kasoo reebay kolka markaa saddexdii masalada wixii la bixin lahaa ee labka ahaa ayuu sheegay halkan waa kan soo bilaabay marka waxa uhi dabeedna fa inahu shanigu waxa weeye yujzi-u waxa gudaya ibnu labuun watabiic wa jadacu da'ni aw saniy macd dee u kala celi fa inahu yujzi-u waxa gudaya ibnu labuun baa gudaya oo labaa goor buu gudayay marka shan iyo labaatanka geela la waayo bintumakhaab tabiic baa gudayay oo bixinayay macnaha la bixin karayay hoolkii loodu soddon ahay jadacu da'nin aw haniyu macd mid laba jira ama saddex jira idiyo riya midku doonayaado labiiyo dhadig ayuunbaa la bixinayay kolka geelu shan ahaa markaa saddexdaa masalo waxba dhadig lama shardiyo waintamaxadat dukuuran waintamaxadat dukuuran bui haddii lab miidhan ay tahay adhigiisaniba ninkani uu soo iibsamayba adhinimana waa ku dhaqanayaa aamina way iska tahay garo oo waanu iska dhaqday waana wada lab ajza'ahu dakaru muطlaqan dee mid labun baa ka gudaya wy ittaxada nawcu lmaashiyati aw ikhtalaf ama isku riya ha ahaadeen ama ida ha ahaadeen ama ha isku jireen kol haddii waxay wada lab yihiin war ninkan xabad labuna laga qaado wy adhigiisiiba waa wada lab yahay laakin yuukadu waxaa la qaadayaa buri fii sittin wa halaatiina lix iyo soddonkii geel ahaa ibnu labuun ayaa la qaadaya qaalin qaalin saddex jira oo akharu qiimatan xagga qiimaha ka qaalisan min ibni labuunin qaalin saddex jira yu'kadu la qaadayay fi khamsin wa cishriina shan iyo labaatanka ibnu labuunkii la ogolaa in la qaado iyo way kala duwanaanayaan lix iyo soddonka ibnu labuunka la qaadaya oo dee kan dambay tahay inuu qaaliya ka lix iyo soddonka laga qaadaya waa inuu ka qiimo badan yahay bitaqwiimi wanisba xagga qiimaha iyo nisbaynta la ysu nisbaynayo labadooda kolka la eego waxaa la qaadayaa markaas ku qiimo badan oo saddex jira wain kaanat haddii ay noqoto haddaba maashiyadii kulluhaa siqaaran wixii oo dham waa wax wada yaryarba duuna sini lfard neefkii waajibka ay ahayd in la bixiyana dee waaba kasii yaryar yihiinba akada saaci minhaa sagiiratan tamir yar unbu ka qaada adiga maxaa la yidhi dee neefku laba jir haada ama saddex jir haada ninkaniba wuxuu haystaa wada baraar hooyooyinkoodii wax ku dhacay mooji baraarkan unbaa mid laga qaadaya laakin dee lama odhanayo mid weyn soo iibi duuna sini lfard ilan shaygii markaa waajibka ahaa wuxuu ahaa mid dee iyaga ka weyn ayuu ahaa oo laba jir iyo saddex jir iyo meelahaas u aha intan u hayuunbaa neef laga qaadaya waa masalooyin uu kasoo reebayo qawaacidii horuu soo sheegaya caamka ahayd wayajtahidu waa dadaalayaa ninkan sekada ururinaya saaciga ahayd bixaydu sib u dadaalayaa law yusawi laa yusawi alqaliila walkaiir labadaa ma simayo labadaa dee simi maayo ee waa inay kala baydhaan oo ay markaa kala duwan yihiin intii yaray iyo intii badnayd alqaliila walkaiir waa kala duwan yihiin labadaas dabeedna waxau ihi fafasiilu sittin wa halaatiina ha isla wada yaryaraada waxani oo siqaarkii baynu ka hadlaynaa moogta geeli dee markanuu siqaar ka hadlayana ari oo qura ha u qaadanine wuxuu noqon karaa weylihii iyo nirgihii ninkani wada nirgu haysan karaa geeli si colaalba ha qaado ama wuxuu wada haysan karaa weylo markaa ninkii saacig ahaabaa lala hadlayaa bal usluubku wax u qaaday fafasiilu sittin wa halaatiina lix iyo soddon nirgood niriga laga qaadayaa yakunu khayran dee waa inuu ka shirisii u dhaamaa min fasiili hamsin wa cishriina shan iyo labaatankii nirgood dee kii laga qaadaya waa inuu dhaamaa kan lix iyo soddonku waa inuu ka wanaagsan yahay ilan labadii tiraa kala badane alqaliila walkasiir farqiga udhaxeeyaha eeg oo wixii inkasta isla nirig yihiin niriga shan iyo labaatan laga qaadayo ka lix iyo soddon laga qaadayo de way kala badan yihiin kale ha weynaado wey masaakiintii le waxaa loo eegayaa kadheesta roone oo labadii derajo ee laba jirkii iyo saddex jirku intii ay kala weynaan jireen dee kuwana dhar kala shilisa ahaadeen oo isdaama wain kaanat kibaaran wa sikaaran waa sida xoolo u badan yihiin xoolihiisu qofkan waxay isugu dhex jiraan naylo yaryar iyo dee adi waaweyn lazimahu kabiira dee neef weyn ha bixiyo neef weyn buu bixinaya wa huwa neefkaasina sinu lfardi lmutaqadim da-dii inoo soo horumartay ee fardiga ahayd wey da-dii waajibka ahayd ee inoo soo horumartay weeye kabiirka uu bixinaya masala hadduu arigiisu lixdan yahay oo labaatan yaryar yihiin afartanna waaweyn yihiin maxaa la odhan doonaa waxba la ysu qiyaasi maayo daalacnaasil ma lahayn neef laba jir hoo ida ah ama reyo saddex jir hayna siiyo dhadigiya wain kaanad haddaba xoolihiisii waxay noqdeen maashiyadiis damiirku mar walba wuxuu noqonayaa kaanada ismigeedu maashiyadii maciibatan arigii waa wada ceebaysan yahay ama bahal baacan tuugay ama cadhuu qabaa ama furub akada alawsata fi lcayb ceeb ahaanka dhexdhexaadkunbaa la qaban adhigii waa wada ceebaysan yahayo saylada marka la geeyana waa iska macruuf inuu kala sarsareeyo oo midina uu yahay mid yar ladan midina mid liita weeye kaa dhexe un neefafka qiimahoodu dhexeeyunbaa mid dee laga qaadaya wain kaanat anwaacan adhigiiba xoolihiibaa isku dhex jira ka da'ni wa maczi riyo iyo idu adhig isugu dhex jira akada min ayi nawcin shaaa bilqis kaa shaarixu intuu qadimaya waay akada min ayi nawcin shaaa wuxuu qaadayaa noocii markaa la doono ayaa la qaadaya laakin bilqis waa in nisbadii loo eegaa oo riyaha iyo iduhu had iyo jeer keebaa qaalisan sida qaaliska ah dee idaha qaalisan oo ka fiican marka haddii riya la qaadayo haddii ida la qaadayaba waa in laisu eegaa xagga qaybta sidaa loogu eegayaana waa sidan fa yuqaalu waxaa la odhanayaa law kaanat kulluhaa da'nan arigan oo dhami haddii uu wada idan noqon lahaa afartankaniba kan tusaawi waaxidatun minha oo talow mid kamida qiimaheedu intuu noqon lahaa afar dirham buu noqon lahaa oo haddii ay wada riya tahayna neef ka mida qiimihiisu intuu noqon lahaa dee saddex dirham buu noqon lahaa mee laba dirham buu noqon lahaa dee markaa waxaa la qaadi doonaa ri u dhiganta saddex dirham oo riyaha kuwa u qaalisana ama neefida ahoo dee qaybaha hoose ahoo saddex dirham u dhigma adugu ilaa ma ilaa aakhiri maa taqadama kuu soo celin maayo dee sidii kolkii hore aan isu baaldhigay bu ayaad u qaadanaysaa buu kuleeyahay adigu neef iska dhexdhexaad unbuu meeshii hadalkiisu ku wareegaya walaa yuukadu lama qaadayo alxaamilu neefka had iyo jeer rimayda ah lagama qaadayo wala latii waladat neefka isaguna dhalay dee isna lagama qaadayo wala lfax kii dee qoodh ahaana lama qaadayo wala alkhiyaaru ai xoolaha wanaagsanna lama qaadayo wala lmusammanatu tii la daajiyey ee la xanaaneeyeyna lama qaadayo lilakli cuni darteed macnaha dee in liaklihaa waxaa lala naaxiyey cunidee wax cunaysa ama lilakli in la qashaba dheh ilaa an yarda almaaliku ayay ku qaydantay intan oo dhan qofkii haddii neefkani uu leeyahay mid riman ama uu yahay dee mid dhalay ama qoorhba uu yahay ama mid wanaagsan uu yahay ama mid jilis uu yahay lagama qaadaya kuwa dhexaa loo gudbaya iyaaka wakaraaima amwaalihim wataqi dacwat almadluumi fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab marka hadduu laakiin maaligu ku raali noqdo dee aad bay u wanaagsan tahay oo isagu idhaa war nimayo naysha maxaa iga doonaysaa neef adhayahoo e ma garanaysa hadduu ida yahayna laba jira war ba laxdaa lamaanba kaxaysib ama taa riman baabaan idi siiye laxdaa weyne kaxaysi dee fadli dheeraadaha ula socdo wey taasi war male iya waa sunne iyo falal buu israaciyey ninkan ilaa an yarda almaaliku markaa walalmusamanatu lilakl cunidii ay wax cunaysay darteed tii lala naaxiyey ee geeda gaara loo dhigayay gurijoog tahay walow kaana haddii uu yahay bayna nafsayni laba shaksi oo min ahli zakaati dadkii sakada lagu yeelanayay ah nisaabun mushtarakun nisaab ay wada leeyihiin macnaha qadarkii xoolaha lagu sakaynayay oo laba nin wada leeyihiin baa jirto min almaashiyati xoolaha nicmooleyda ka mid a aw gayrihaa amaba dee waxyaabaha kaleba ee uu sheegi doono waa ka naqdi wa curuud itijaara washirka kuyaalahaas wey lacagtii iyo tijaaradii iyo kuyaalaha mila an warisaahu waa way dhexleenba way dhexleen markaasi sidaa ku wada yeeshay aw amase kayru mushtarak lamaba wada lahaa bal likullin minhumaa laakiin mid waliba waxa uu leeyahay oo sugnaaday cishruuna shaatan masalan labaatan neef oo adhigu mid waliba leeyahay mumayazatan oo dee laga yaqaano ta kale wuu fogeeyey fogeeye waxaad tidhaahdaa bararta iska qadima intaa hore oo zakayaa zakaata arajuli lwaaxid iska dheh sadarkaa dambe waxbuu sii wadaa nin keligii siduu uga sakayn lahaa un bay uga sakaynaya labada nin waxay isku darsadeen ari geel lacag alaab tijaaro ayay isku darsadeen amaba way wada dhexleenba dee marka la sakaynaya siduu nin quri u sakayn lahaa unbay uga sakaynaya laakin dee mid waliba xoolaha intuu leeyahay unbay sakaduna uqabanaysa hadduu midi boqol kun leeyahay midina toban kun de waa macruuf inaanay isku seke noqonayn ee mid walba qadarkiisa boqol ahaan boqolkiiba inta uu leeyahay xoolihiisa unbay sekaduna dee daba soconaysa laakiin sidii nin quri uga jari lahaa unbay uga jaraya xagga maashiyadoo kale haddii ay isku darsadeen oo mushtarag uu yahay maalkood oo ay isku dhex dareen labaatan iyo labaatan shan geela iyo shan geela ayay isku dhex dareen intanoo arrimood oo uu sheegayaana waa mid wey oo waa isku mid dee markaana sidii nin quli usakayn lahaa bay usakaynayaan inkastoo dee haddii mid dheeraad uu leeyahay ay isu celinayaan markanay isleegyihiinna dee waa macruuf sakadii inay isleegaanayso laakiin hadduu midi shan geela leeyahay midina uu leeyahay shan iyo labaatan dee qaalinta ay bixiyaan khubus baa kusoo hagaagaya ninkan dee shanta leh oo qaalintii kii labaatanka lahaabaa bixinaya kii shanta lahaana dee xoogaa adduuna buu ucelinaya qaalinta khumuskeed buu ucelinayaa ninkan bixiyey qaalinta ila lama odhanayaa isleegaysteena markaa khaliitaankiibuu u galay xoolihii isku sakoobay waana ta soomaalida ay dhibaatadu ka haysato iyagoo isku sakoobay buu midi aamusaya oo aanu sakadii bixinayn kii kalena wuu la aamusaya dabeedna xanuunkii sakala-aanta haba isqaasinaya waa kuwa wada bukooday labadoodiiba halkuu odhan lahaa kani war dee xoolihii miyaan kaa socdaa mise waynu wada bixinaa sakada hadduu dadaalayo xalku waa laba un inuu ka socdo oo idhaahdo anigu intaydi waan kaa socday ninkaagana waad afaysanta iyo inuu yidhaahdo aan wada bixin u ogolaysiiyo laakin ma dhacayso inuu yidhahdo anigu intaydii unba ka bixinaya soo shan iyo labaatan maaha waxani aniga neef fadhiyaa laigu leeyay oo dee shantayda qaabilsan waan ka bixinaya maya socon mayso zakayaa zakaata arajul ilwaaxid ninku geelu kol hadduu shan iyo labaatan gaadho dee qaalin unba marka ari socon maayo wakadalik inta kalena waa lamido hadday ka hooseeyaana dee nin gaaray kama sakaynaya wixii baa isku raran marka xalku waa labadaa midun in la wada bixiyo in la kala socdo ilaa anahumaa ishtarakaa labadoodii way wadaageen arigooda ha u kala socnaado dee ha kala garanayeen laakiin waxa ay wadaageen fi lmuraaxi xeradii iyo walmasraxi halkaa firkada firkadu waa halka lagu sii yardaayo arig ee sidaa berendaha lagu laydhsadoo kale magaalada iyo walmarca meeshii dee la daaqayay daaqana waa wadaagaan walmashrab ceelkana way wadaagayaan iyo wa mawdic alxalb halka lagu liso si ay dhacdo firkada in lagu liso walfaxr qoodhiina way wadaagaan walraaci dee cidda raacaysaana waa qof keliyahoo laba raaci ma raacaan iyo wa fii kayrihaa waxyaabihii kale oo madkuuraaddaa wixii lamid ah waxyaabaha kale oo min annaaduuri kii eegaya naaduurkani waa waashmaankii saraca beerwalihii kii eegaya wey hadday saracan wada leeyihiin dee xabad naaduurunbuu wada leeyahy sariciyo ilaaliya iyo waljariin waa xaggii zaracay kuwan dambe ku saabsan yihiin jariinku meeshaasina waxay noqonaysaa meesha lagu tumo un jariinku waa meesha lagu tumo marka la kala saarayo waagada iyo firida ee la tumayo balka gooni loo saarayo meesha la dhigo wey iyo wadukaan waa meeshii dee lagu iibinayo iyaduna wa makaan ilxeef halkii lagu ilaalinayo stoordhe ama bakhaar intaasoo arrimood haddii ay wadaagaan oo qaybtan dambena waa beeralaydi qaybtaa horena waa xoolaleydi zakayaa zakaata arajuli ilwaaxid in keliiskuu sakayn lahaa au sakeeyeen laakiin dayay kala hadhi baabu zakaati nabaat waxaa halkan ku sheegayaa zakadii nabaat oo waa kaa ilaahay u leeyay waaatuu xaqahu yawma xasaadi maalinka la goosanayo xaqiisa bixiya isaga xawl iyo axba looma shardeeya marka la goynayo unbaa la bixinayaa inta uu sheegi doono waaya markaa waxna waa wax qudradnimo loo qaato waxna waa wax raashidnimo loo qaato liliqtiyaad walilfaakiha ayaa loo qaataa markaa kanuu ka hadlaya dee ay ku waajibaysa sekadu waa kii raa waa kii raashinnimada waana sida nabiga kasoo aroortay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha raashinkunbuu ka bixin jireen khudrawaadka iyo kuwaa lama sheegin inuu ka bixin jire wax laa tajibu zakaatu zakadii kuma waajibayso fi zuruuc zarici ilaa fi ma yuqtaatu waxyaabaha raashinnimo loo cuno un mooyaane kuwaasoo min jinsin min jinsi maa yastanbituhu alaadamiyuuna bani aadamku waxyaabahan ay beertaana istimbaat waxyaabahan ay beertaana reer bani aadam kaasoo wayuyabasu weliba la engejiyo wayudakharu la kaydsado wixii waa wax dabiici isaga baxa maaha oo ayga ka baxo oo dee la qaraabkii maaha dee hoobtii iyo wixii kale faraha badnaa kuwa maaha laakiin waxaan bani aadamku beero ee haddana qoyaanka lagu cunine aqbali karaa intoo la engejiyo in dee la kaydsado oo ama jawaano lagu shubo ama boholo ama meelo kaleo bakhaaraa la dhigo kaxintatin waaba bahashaa qamadida wa shaciirin headii wa duratin hadhuurhkii wa arusin bariiskii wa cadasin sareenkii iyo wa ximas dee ximsigaasina waa wax ku dhown adigu kuwa heedayabuu ka ag dhow yahay wa baaqilaa wa julbaanin wa calasin kuwan dambena kollay waa waxaa la cuna ee sidaa udhudhuuban af soomaali laakiin uma hayo mid mudaabiqahoo macnaha sida kuwaa horeynu ku sheegnay ximsa xims iyo baaqila julbaan calab iyaguna waa kuwa sida faasuliyaha iyo digirta iyo de arabkida iyo inahaa sidaa loo cunoo kale un bay raashinka wixii raashine noocaasa wey laakin waa waxaan inta badan sham ka baxee ee aada loo isticmaalo qaarkoodna dee waxaa buu leeyahay masel marka uu sheegayo wabaqila wahuwa fuul dee fuul hadii la idhaha waa digirta kaa burburan wey julbaankuna julbaankuna waxa wy bidami ljin nawcun min annabaat wa yusamaa bilkishr kan u dambeeya ee isaga caladka waa nawcun min alxinda waa qamadida qayb kamida qamadida heeda daafida sareenka wax oo dhan waa isku noocun aada bay isugu dhadhowi waaba kuwaasaa dee raashina walaa tajibu fi fi thimaari midhihii khudradnimada loo cunaya kuma waajibto ilaa fi ruabi walcinab labadaas bay ku waajibtaa oo nabigu ka bixiyey calayhi salaatu wasalaam ruabka iyo cinabka macnaha waa timirta iyo cinab labadaaba laga bixinaya walaa tajibu fi lkhadraawaat khadraawaadkaas kama waajibayso oo waxyaabihii cagaarnaa wey oo masel dee khudrad noocay doonaysaba ha ahaato walal abaasiir waxyaabahan kale wax lagu wanaajisto iyagana kama waajibayso dee beeralayda inaan si ahayn ama in aada loo mudaabaqeeya ubaahan tahay kollehen dhirta iyo xayawaanka iyo xataa deegaamada kala duwan shay dhinacan wax ka aba xagga kale nooc kala yeelan kara marka abaasiirtu waxyaabahan sida dee waaba kan isba kuu sheegay misl alkamuun walkuzebra waa kuwayahaasi kamuuntaa dee marka wa la udgooneynayo lagu dara iyo kuweelaha lamida faman incaqada fii milkihi nisaabu faman incaqada fii milki milkigiisa qofka uu ku guntamo halkaa hore abu xaniifa adigu le waa ka waajibaya oo waa laga bixinaya aimada mucaasiriinta kollay qaarkoodna way yaro rajaxaan qawlkaasay rajaxaaneen abu xaniifa oo macnaha de iminka kolka la eego waxaan la quudanayo o dhanba khudraawaadkaaba ka lacag badan bay leeyihin beerahan dee iminka haruurka iyo arabakada iyo cidiba kama iibsato laakiin noocan iminkayna haystaa waa kuwa khudraawaadka ama fruitka waxaan dee midhaha ee saxaaradahan xiimaya une ama yaanyahaas ama saytuun ama liin ama canbayaal kala duwane ee sharaab loo dhami qasaye kuwa ugu sii lacag batayba waa kuwa markaa dee rag baa markay ka hadlayaan yidhaahda waa qawl aada aad moodayn marka loo eego baahida dee masaakiinta iyo kallay dee meesha wuu yaallaa wa aatuu xaqahu yawma xasaad xaqiisa siiya maalinta la goynayo way taabaa marka ayuu odhan inuu seko laguma lahu bustaha isku laabanine dee kolley waxaa ka bixiyo maalintu soo safraba intaas ha ku bixiyo raashinaan intaa lacagnimo ha ku bixiyo dee kolley waa inuu dadaal sameeyaa qofka ciise uu ka dadaala faman incaqada fii milki qofka uu milkigiisa ku guntamo nisaabu xabbin xubuubtaa nisaab dhan oo masel qadarkaa aynu sheegi doonee soo socda ayaa intii nisaabka gaadhaysay baa milkigiisii ku guntamay aw badaa ama waxaa muuqday salaaxu nisaabi rutabin aw cinabin cinabka iyo rutabka intoodii nisaabka ahayd ayaa salaaxoodii daahiray salaaxoodii uu daahiray macnaha waxa uga jeedaa wuu muuqday buu uga jeedaa macnaha oo inay wanaagsan yihiin baa muuqatay oo waxaa la gartay midhahan geedka ku yaalay ama rutab ha ahaada ama cinade wasala buduwa silaax buduwa silaax inay wanaagsan yihin oo midhaha hagaagsan yihin oo dee waktigu nabigu laa soo qiyaas kharsi kusoo sameeya ilaa waa waktigaa ugu ridayiin laakin ay soo wanaagsanaanayaan xubuubkanina dee waa kii quud ahaan loo cunayay kan kale ee rudabka iyo cinabkuna waa kii kale isaguna dee midha ahaanta ahaa haddaba lazimatu zakaatu zakadiisii way waajibaysa xawl looma sharciyayo kol haddii uu midhahaasi baxeen nisaabna ay gaadheen waa laga bixinayaa sakadii wailaa haddii kale falaa oo milkigiisii aanay ku guntamine ee iyagoo sidana uu iibsaday amaba quyuuddaa wax iska bedelaan wa nisaabu haddaba nisaabkan aynu sheegaynaa an yabluqa waa inuu gaadho jaaban isaga oo engegan khaalisan min alqishr wixii balka ahaana ka uu ka hadhay iyo wa tibn tibniguna waa kan waagada waxyaabahan matal hadhuurku meesha uu ku naban yahay yaraleydaanan ahayn oo iga yar qasantahay ya tibnigu wuxuu ujeedaa kan matal hadhuurku uu haysto ama arabakid ushan dheer ay haysato ee laga dhiro laftaa laga dhilo wey saabuulkaa marka la googoyna furka waysada noqon karaya tibku waa kaa tibni qashri qashriguna de waa balki marka waxa aan firida ahayn marka laga reebo isagoo khaalisa waa inuu gaadho maxay khamsata awsuqin khamsata awsuq shan ratirar waa inuu gaadho marka waa imisa toban kintaal ama labaatan gadbadood bicibaaratin ukraa hal tan miyan odhan karna labaatan gadbadood way halka tambade halkan marka uu gaadho ayuu se koobaya ila waa toban kintaalune laysa fi ma duna khamsata awsuq khamsati awsuqin sadaqa wixii ka yar tobankaa ratirar laguma laha buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam seko seko laguma le wahuwa kanina bal hadda kii berigaa aan kuu sheegay buu ihi alfun wa situ miati raj waa kun iyo lix boqol oo rodon baqdaadiya meeshaas ila alaruse bariiski iyo wala calas kaa calaska la yidhaahdo nooc uu ku lahaa e wahuwa sinfun min alxindati isagaaba waa qayb qabadida kamid ahe labadaa mooyaane labadan yudakaru waa la kaydiyaa maca qishri waxaa loo daayaa baalkiisa oo lagama tumo marka la kaydinayo had iyo jeer oo haddaa dee waa kordhaya iyaga nisaabkoodiiyo waa kan fanisaabuhumaa casharatu awsuqin biqishrihimaa waa toban marka ay gaadhaan labaad hamsatu awsuq maxay nidhi shan ratirar ba casharatu awsuqna waa toban ratirar wusqigii baa laba kintaala oo kuwan dee waxaa lagu xisaabtamayaa qashrigan baa lagu xisaabtamaya walaa tukraju zakaatu fi lxab xubuubbii sakada lagama bixiyo dee wixii firid ahay raashinnimada loo cunayay ilaa bacda tasfiya intii la hufay unbaa laga bixinaya zakada walaa fi samarati midhihiina laga bixin maayo zakadii ilaa bacda aljafaafi markay engegaan oo kana uu timir noqdo kana uu noqdo zabiib baa laga bixinaya markaa goorma midhihii dee haddii aynu idhi xawl looma eegayo iyaga ee bixidan intii kolba soo go'do wey see la yeelaya wa tudam waa la isu geynayaa bui thamaratu alcaami alwaaxid bacduhaa ilaa bacd midhihii sanadka keliya wada baxay dee waa la isku daraya marka la sakeynayo fi takmiili nisaab oo waxaa la wada doon waxaa la doonaya halkan tan si uu u dhamaystirmo labaatan kaa gadbadood waa in midhihii sanadka baxay lixdii biloode hore iyo lixdii biloode dambe waa in la isku daraa xataa law ialaca albacd haddii bar uu soo baxay bacda jadaadi lbacd barhkan kale ee intii la goostay buu kana soo muuqday likhtilaafi nawci noocii sida kala duwan aw beladihi ama meesha laga beerayo walcaamu waaxidu sanadkiina waa keliya waa sanad keliya waljinsu waaxid hadda nooc iyo jinsigu way kala duwan yihiin ogow jinsigu waa kii kore laakin wax isku jinsiyaa kala nooc noqon karaa iminka marka la yidhaahdo tusaale ahaan dee arabaki oo kale de intaas waa isku jinsi hadhuur oo kale waa isku jinsi laakin intee oo nooc buy bal hadhuurka qolada beerta ay taradeg waxay ka bilaabayaan min cilmi jaamic ilaa karmiici ilaa wuxuu ku tirinayaa dersiga markaa noociina yaa isku qasin oha odhanin maxay kala yihiin likhtilaafi nawcihi iyo wal jinsi waaxid de waa la waa laba kala duwan wey mar haddii jinsigii uu mid yahay dee noociina haba kala duwanaado kol haddii laakiin sanadkii uu kala yahay damahu ilayh wuu isu geynayaa fi takmiili nisaab oo haddii markaa nisaabka la dhamaystirayo sanadkii hore wuxuu beeray shan gadbadood markii dambena shan iyo toban gadbadood labaatan un baa la iskaga dhigay way sakoobeen wey macnaheedu mal hadday isku sanad yihiin wa yudamu waa la isu geynayaa anwaacu zarc bacduhu ila lbacd barbar barka kalea loo geynaya fi nisaabi waa marka nisaabka la baadi doonayo in itafaqa xasaaduhuma haddii dee goyntooda ay iswaafaqsantay fi caami waaxid sanad keliya unbu qayd ka dhigay sanad keliya dhexdii waa inay wada yihiin walaa tudamu la isuma geynayo samaratu caamin aw zarcu sanad midhihii ama zarcii looma geynayo ilaa samarati caamin aakhar aw zarci zarciya simaar waad kala fahamtay dee waxna waa cinabkii iyo timirtii oo waa samarada uu ku sheegaya rudabkii iyo cinabkii xagga zarca uu ku sheegayana waa waxa raashinka ahe firida loo cunayo markaa kol hadday isku sanad yihiin waa la isu geyn hadday laakin kala sanad yihiin la isuma geynayo walaa cinabun lirutab de haddii uu dhinacan ka haysto xoogaa timira halkanna uu ka haysto xoogaa cinaba la isuma geynayo waa kala jinsiya isku nooc maaha walaa burun lishaciir dee baalkan burka la idhaahdo iyo shaciirkii la isuma geynayo iyagana headii iyo burkaa laga soo sameeyo daqiiqa ilan kan daqiiq baa la yidhaha burku waa kan laga risqa daqiiqa uma alwaajibu haddaba uma haddii aada garatay masaa'ilkii ku saabsanaa iyo nisaabka la bixinayaba macnaa nisaabka ay ka godaba alwaajibu inta waajibaysaa alcushru waa toban meelood oo meel ogaba way kasii yar badan tahay xoolihii noolaay oo waxaan de wax walba mar walba iska soo daba noqonayo oo go-ayo kana saalan dee kuwa hore haddii rubculcushr uu ka ahaa dee xoolihii halkan waxaa la bixinayaa cushurka laftiisa maxaa cushura markaa dee tobankii kintaal de mid walba kintaal baa masaakiinta loogu shubaya laakiin qeyd buu xadiidku ku xidhay in suqiya hadii la waraabiyo weeye bilaa mauna bilaa mauna hawl la-aan kalmada waa naxwi roob baa ayaa ku shubmay ama se waxa uu noqday kii cirqiga uu waraabinayee xididada kasoo cabayay biyo ag maraya yaanay dhex marin be kolkaa kuwa hadii uu yahay hee dhib yaraan baa qofkii lagu waraabiy ayu ayuu ku baxay macnaa da nicmadan iyo raashinkan sidaa darteed cushur ha bixiy wa nisfu lcushr uma alwaajibu nisfu lcushr mar labaad waxa waajibaya cushurka barhkii oo ninkii way kasii yaraanaysaa sekadii oo nus jawaan baa uu bixinaya tobankii jawaan in suqiya bimauna haddii uu ku waraabiyey hawl ka saaqiyatin madan neef xoolaha saa ugu dhex waraabi ku waraabiyay iyo wanaxwiya wixii lamid ah shii kuna da waa lamid baa la odhan karaa xayala intee shidaalka ka baxaysa intee sbeer baad uu gelinaya xaydhi waxay kale mar walba oo hawl buu ku wadaya wlqistu uma alwaajibu lqist mar saddexaad waxaa waajibaya inta kolboo qiyaas ahaan u qabata in suqiya bihimaa hadii lagu waraabiyo labadoodaba hadii labadoodaba lagu waraabiyo qistigaa waajibaya waay oo dee haddii masalan sanadkii midhahan intii ay dhexayeen kala badhna roobkaa waraabiyey kala badhna gacanta ku waraabiyey oo roobkii baa kala go-ay maxaa la samaynaya dee waxay noqonaysaa halaatatu arbac ayaa markaa baxaya